ammaanka magaalada laascaanood waa sugan yahay waa jiraan sidii aad hadaladaba ka maqlayseen ama magaalada aadba nala joogtaan cabuuro yaryar oo la marin habaabiyo oo weliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo saacad ka hor ka bilaabay magaalada buliisku waana kala eriyey tallaabuna ka qaaday hadeerna nabadgelyay ku sugan tahay wax dhibaato ka jiraana ma jiraan waxaan fariinu dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka sool marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada cidaha fekerka khaldan dhiibaysa cabuura adeegsanaysana waxaan leeyahay waxaa idinka wacan inaa idinku waxaa qabtaan ka hadashaan oo ficil ka hadashaan ama cad ka hadashaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daaya arrintaasi iyo dumarka dumarka jilicsan caruuraha dadka nugul dhibaatada ka daaya ma awoodaan intaasaan iyagana fariin u diri lahaa waa arday waa maxas waa danyar duruufo adag bay ku nool yihiin ka daaya nabadgelya haystaane ka daaya dhibaatada waxba u tari maysaan wasalaamu calaykumhawlgalladii saaka aad wadeen ma jiraan tiro aad noo sheegi karto oo dado aad ku soo xidheen
waa jiraan caruur iyo dumar lasoo lugooyey oo tiradooda ma noo sheegi kartaa tiradooda kontonyo konton iyo toddoba xidhan hadeer waxaa jira wariyaal la sheegay in lagu xidhay gobolka ma jirtaa warkaasi waa jiraan waa intee wariyey wariyayaal mahayna fidmo walayaal bay ahayn tiradoodu waa imisa labaa hadeer xidhan qayb kaba badanna waan daba joogna oo soo qabna taliya waxaan doonaynaa sababta dadkan loo xidhxidhay maxay tahayna oo xabsiga loo geeyey dad badan baa waxay leeyihiin caruur iyo haween baa naga xidhan maxay tahayna bal dadka u cadde kamaydaan maqlin magaaladooda waan idiin sheegay kuwa waxaalay waa kuwa soo diray caruurta iyo dumarka soo adeegsadii dadka annagu wax kale uma xidhan falgaransaha nabadgelyo daradaa ay abuureen ee ay samaynayeen dhacdadaa baanu u qaqabannay weliba annagoo in badan u turnoo dadka aada ula saayirayna waxaanuse iyaga laftigooda kuwii cidaha iyo raadadkaanu hayno ciddii waxaan soo maleegtay xooga badan baanu hayno tallaabaanu ka qaadiwax khasaaraa ma ka dhacin intii aad howgal ku jirtay waxaad noo sheegtay muddo saacad inuu socda howgalkaas
wax khasaaraha ma dhicin wax khasaaraha kama dhicin ciidanku waa u turayay dadka shacabkiisa waa shacabkiisii waa caruurtiisii waa dumarkiisii oo la khalday oo dhagax tuur iyo calayo fidmo la geliyey iyo rabshad la geliyey waa saaxiibka dadweynaha booliis waa u turayay hal qof oo waxgaadhin ma jirto runtan taliya waxaa jirta dadka qaarkii waxay siteen calanka soomaaliya qaarkoodna waxay siteen calanka puntland maxaa kusoo beegay magaalada gobolka nabadgelya inay haatan mudaaraada gudaha magaalada ama haweenku ha qaadeen ama ciyaalka soo qaadeen in magaalada ay ka bilaabaan maadaama hore aysan gobolka waxaan uga jirin waa afkaarta khaldaneed aan kuu sheegayo ama kasta la gelinayo wayna dhammaatay wax muddo saacad ka yar bay soconaysay gacantaanuna ku dhignay caruurihii iyo wixiina wixi aanu u turnay ambareejka amaaha wixii xarigu qabanayeen waana xidhnay